wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay mashruuca xanaano ee xuduudaha dalalka deriska la ah soomaaliya sida itoobiya iyo kenya waxaana daafurka mashruuca kasoo qayb galay qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha wasaaradda beeraha iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda qorsheynta jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland maxamed weli sheekh cali ayaa sharaxay muhiimadda uu leeyahay mashruuca ee laga daafuray magaalada kismaayo runtii waan ku faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa adeesmiyan waa idiin mahadcelinaynaa agaasimaha wasaaradda biyaha wasaaradda beeraha wasaaradda caafimaadka soo ajiibidda maanta idinkoo shaqooyin leh howlo gaar idiin yaallaan shirar leh inaadna soo ajiibtaan inkastoo anagu labsarkana aan mar hore idinla soo xiriirinay aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga e sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda lifeline gado iyo concern world wide oo runtii safar dheer noo soo galay shaqaalaha wasaaradda qorsheynta uu ka mid yahay iskuduwaha gobolka oo asna noo yimid aad iyo aad baan ugu faraxsannahay daafurka mashruucan ama kick offka child westin ama aad u bixiseen xanaano oo runtii mashruuc triangle ah loogu magac daray inuu ka shaqeeyo etoobiya soomaaliya iyo kenya xuduudda ay wadaagaan oo annaga ka soomaaliya ahaan uu naga khusayso magaalada beled xaawo iyo doolow mashruucaasi qeybaha ku jira runtii waa wax staiteka anfacayo wasaaradihii uu quseeyey baa ayaana ku daadejinaynaa oo la rabaa inay shaqadooda qabsadaan wasaaradda biyaha iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda caafimaadka annagu wixii dabagal ee monitoring evaluation iyo barnaamij suuqa qabsoomayo baan hadda kadib mataqaana idinla daba joogtayn doonaa laakiin idinkaa mas-uuliyaddiisa qaadanayo idinku wareegay waxaan rajaynaynaa dowladda iyo wasaaradaha in lala shaqeeyo barnaamijka qurxinta iyo hirgelintiisa lagu ixtiraamo oo lagala shaqeeyo runtii wadajir bay gacmo wax ku gooyaan waxaan rabnaa hal tiim inaan noqono oo wada unite garaysnaano haddaad hay-ada tihiin soomaali baa tihiin dalka iyo dadkaba adinkaa iska leh waxaan rabaa runtii horumarinta iyo mashruuca sida loogu talagalay inaan wada hirgelino barnaamijka waxaan u rajaynaynaa maanta kick ofkiisa la sameynayo inuu guuleysto oo sida loogu talagalay saddexda sano uu hirgelo nolosha dadka uu wax ka bedelo hadday noqoto xagga beeraha hadday noqoto xagga biyaha iyo hadday noqoto xagga caafimaadkaba oy noqoto wax dowladi ay leedahay dadkii bulshada la gaarsiiyo sida loogu talagalay loo hirgeliyo oo loo fuliyo marka guul baan idiin rajaynaynaa aad baad u mahadsantihiin